أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته saacadda istuudiyahena waxa ay tilmaamaysaa sideedda subaxnimo oo gow ah waa khamiis ay taariikhdu ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha shawaal sanadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkana subaxnimadan kuwooda ugu waaweyn howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay qaybo ka mida wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa adeegyo caafimadeed u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaano hoostaga degmada bulafulay weerar khasaare lagu soo gaarsiiyey salibiyadda kenya ayaa ka dhacay gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya daadad xoogan ayaa kusoo rogmaday magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan kadib roobab saacado xiriira ka da-ayay magaalada mas-uuliyiin ka tirsan dowladda xabashida etoobiya ayaa lagu dilay gobolka amxaarada xilli dagaallo culus ay ka socdaan waqooyiga dalkaas kulan u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada jubbada hoose iyo qeybaha bulshada ee ku dhaqan degmada jamaame ayaa kusoo gabagaboobay degmadaasi عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك
intaas waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobadii wararkeena kuwooda ugu waaweynaa haatanna u diyaar garooba warkii dunida oo dhammaystiran howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay qeybo ka mid a wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya warkaas iyo war kaloo ku saabsan weerar khasaare lagu soo gaarsiiyey salabiyada kenya oo ka dhacay gobolka gaarisa ee ku jira gumaysiga kufaarta kenya waxaa wararkaas inoo eegaya walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyaare xafidahullah weeraradan oo isugu jira dagaallo iyo qaraxyo waxay ciidamada mujaahidiintu ka kala fuliyeen qeybo ka mid ah wilaayaadka baay iyo banaadir ee wada dhaca koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga dowladda saliibiyadda kenya aanu ku horeyna wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee suuqa xoolaha degmada kansax dheere oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yihiin wilaayada baay waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dhanka wilaayada banaadir howlgal qarax ah oo ay mujaahidiintu ka fuliyeen jaamacadda shabeelle ee duleedka muqdisho ayaa lala eegtay gaariin nooca taawga ah oo ay wateen maleeshiyaadka riddada ee gorgor qaraxaasi waxaa ku dhintay afar askari oo murtadiin ah halka ay ku dhaawacmeen lix kale waxaana burbur xoogan uu soo gaaray gaariga qarax lala eegtay sidoo kale isla banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay laba qarax la eegteen maleeshiyaad murtadiin ah oo saldhig ku lahaa inta u dhexaysa isbitaalka digfeer iyo isgooska banaadir ee magaalada muqdisho waxaana jira khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey qaraxyadaasi sidoo kale isla banaadir qarax ay mujaahidiintu ka fuliyeen isgooska ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ayaa lala eegtay maleeshiyaad ka tirsan riddada waxaana gaaray khasaare dhanka gobolka gaarisa ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka booliska dowladda siliibiyadda kenya ee deegaanka sangiilow ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga nasaarada kenya dagaalka inta uu socday waxa uu dab qabsaday xerada waxaana jira khasaare cadowga gaaray walow saraakiisha mujaahidiinta aysan bixin faahfaahin dheeraad ah maalmo ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale ciidamada mujaahidiintu ay weeraro ka geysteen gobolada mandheere iyo gaarisa ee ay xoogga ku haysato dowladda nasaarada ah ee kenya shukran akhwana caliyare maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa adeegyo caafimadeed u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaana hoostaga degmada bulafulay walaalkeen abu xasaan ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya caafimaadku waa qayb ka mida nolosha aadanaha haddii uusan jirin caafimaadna nolol ma jirto caafimaadka allaah ayaa hayo daawadana allaah ayaa hayo waxaase jira dadaal iyo ka hortag inta uusan xanuun ku iman dhaqaatiir caafimaad oo ka socotay maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee baay ayaa dhowaan gaaray tuulooyin dhowr ah oo hoos yimaada degmada buulafullaay halkaasoo ay ka sameeyeen baaritaanno kala duwan islamarkaana ay ka qaybiyeen daawooyin lacag la-aan ah waxaana mashruucan ka faa'iidaystay boqolaal bukaan muslimiin ah oo aan haysan qarashaadkii ay isku daaweyn lahaayeen dhakhaatiirtan ayaa sameynayay baaritaanno kala duwan oo dhanka caafimaadka ah waxaana dadka laga baarayay cudurro kala duwan kadibna waxaa la siinaya daawooyinka la xiriira cudurrada laga helay dadka la daweeyey oo gaaraya boqolaal muslimiin ah waxay isugu jireen rag dumar iyo carruur waxaana la siinaya daawooyin dheellatiran oo taya leh qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay daawooyinkan iyo baaritaanada lacag la-aanta ah ee uu sameeyey maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee bay ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus magacayga abdi idinka leeqay dowlada ilaa ku yaaro daawiilka biyoha wilaayada islaamka ha nungaada ilaa marle libiyay daaw faylna nunga libiyay reedada khayr ay rajaan ilaa yacmalna caruurta helkay baa gaaday dadka udur badan kala sheegdo lamba udurka waa sheegdo hayrin ada lamba wali sheegday wal siyo hay daawe aan ka gaas waan wilaayada ilaa khayr si gacanteedan kor Allah ka yeel gaaladan Allah jibi saasa wado ayna magaagay maxamedow maxamed xasan meesha aan joogan deegaanka hilowgey deegaanka hilowgey maana maxaa ka jirtaa daaweynul qiibayaalhaya wilaayadeenul qiibayaalhaysaa alxamdulilaahi dhib kaleeda un had qabnay ma jirto wilaayada bay waa ka faa'iidaysan alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaaha mahad iska leh حاج حسن قليل هان هرت برقط برقط ما نعمة قتال ما يتيا دتكي بعد قد علومدي أو بعد قد الحمد لله ولويدي أو سنو درت يا نردو ها هدار كان كلاش تن بوت تن وكون كان لي ها والهيسي لاغ اب لاغ لاغ مجرتو دتكم لاغ لاغ ورشة ايف ايف ايف لاغ لان والقربة سنبهلين كتير قلنا الله سين قال إلهي انتي جنة أتي إلهي نكل ميلي إن دعاء الدنيا الدنيا فلانو قال على جميع عامل حسن إبراهيم مقالة دبن روعي داو ما شاء الله كنز داو في أنا أسكو محدنا أنك دم وقاضنا حنونك ما شاء الله وعي.
magacay ibraahim bar deegaanka aan joogo dhabo murow daawo fiican oo lacag la-aan oo mujaahidiinta oo nala soo talagasha ilaahay khayrasiiyo waaway fool waan iska xanuunsanay laakiin daawadan waa qaatay hadda korman isticmaalin haddaan isticmaalin am xanuunka ligu horay baabsiir ahay daawadiisna waa qaatay waxaa ugu du-aanayaa ilaahay in ilaahay guul siiyay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waddo dadaalo la xiriira waxqabadka bulshada muslimiinta ee ku hoos nool raayada towxiidka haddii ay ahaan lahayd dhanka caafimaadka dhanka nolosha qeybaheeda kala duwan dhanka mashaariicda beeraha iyo wixii la mid ah waxayna taasi keentay in mujaahidiinta iyo bulshada ay isku xirmaan cadowgoodana ay hal meel kaga soo wada horjeestaan shukran akhuuna abu xasaan daadad xooggan ayaa kusoo rogmaday magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan kadib roobab saacado xiriira oo ka da-ayay magaaladaas wararka ka imaanaya magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya waxay xaqiijinayaan in xalay daadad xooggan ay kusoo rogmadeen magaalada beledweyne kadib roobab xooggan oo shalay ilaa iyo xalay ka da-ayay magaaladaas barakaca xooggan ayaa xalay ka bilowday magaalada beledweyne iyadoona waadiyayaal biyo soo rogay ay sababeen in xaafadaha kooshin iyo kutimbo ay dadkii deganaa ka barakaceen kadib markii ay biyaha guryaha ugu soo galeen haddaba waa kuwan bulshadii ku saamowday daadadkaas
caawa waa taa wixii xaafadaha oo taako iyo dhanka waa ay wada guureen xaafadda ku tiimba hal qof ma jiro caawa lo ma ku waxraysantaa halkaas kaga bax waa kaa masaajidkan ilaa masaajidka fil cariish ku dhegan ilaa aaggan wuxuu degnaa ee qaxootiga ahaa ee ee kaam wibi shabeelle inta badan caawo wixii sanad hore ku dhacoo kalaa ku dhacay ciyaalaan lagu gudbiyaa baafafka ciyaal lagu gudbinaya waa ujeedaan meeshaa mugdi waaye ma awoodo inaan tago biyuhu way buuxaan marka tilaab ma dhigi karnaba bal laga digo karo buundada buundada ikaa xirmin roob xooggan wuu da'ayaa reer beledweyne caawa jiif ma jiro roob waqooyi buu ka dooyaa waadiyaashii ilaa weli ma imaan waadiyaashii weli ma imaan caawa dhallinyarada mootaaleyda dadka in badan way u gurmadeen laakiin wax gaadiid oo kale lama haayo mootaaley keliyaa gurmanaya dadka mootaalada bisoo keliya gurmanaya dadka dhallinyarada kale gurmad laga maayo meesha wax gaariya oo kalena ma arkin masaajidkaa dadaa ku go'doonsan dadkii kaam wiibisha baa la degnaa masaajidkaasaa lagu duldaldalay wax lagu soo gudbiyey ma lahan carruur shan boqol lix boqol ka badan oo qaxootiya ayaa lagu daldalay masaajidkaas daadadkan xooggan ee xalay ku dhuftay magaalada beledweyne ayaa imaanaya xilli guud ahaan gobolada dalka soomaaliya si xooggan kaga da-ayaan roobabka xilliga guga waxaan halkaas ooga gudbaynaa warkii ku saabsanaa daadadka iyo fatahadaha ka dhacay magaalada beledweyne mas-uuliyiin ka tirsan dowladda xabashida etoobiya ayaa lagu dilay gobolka amxaaro xilli dagaallo culus ay ka socdaan waqooyiga dalkaas walaalkeen xarit cabdulqaadir xafidahullah ayaa faahfaahinta warkaas inoo eegaya wararka ka imaanaya waddanka itoobiya ayaa sheegaya in weerar hubeysan oo ay fuliyeen kooxo aan heybtooda la aqoon lagu dilay mas-uuliyiin ka tirsan ismaamulka amxaarada ee dhaca waqooyiga dalkaasi itoobiya weerarka u muuqday mid si weyn loo soo qorsheeyay ee lagu beegsaday laguna dilay guddoomiyihii degmada lasta ugu magacaawna ismaamulka amxaarada geejaw muulse iyo milion afaweerk oo ah madaxa xafiiska caafimaadka ee degmadaasi ilowaraado ku sugnaa goobta ayaa warbaahinta maxalliga u sheegay in kooxo hubeysan ay dhexda u galeen mas-uuliyiinta xilli ay kasoo noqdeen shir ka dhacay magaalada waldiya ee xarunta gobolka waqooyiga wallo ee ismaamulka amhara goobjoogyaal ayaa sheegay inay maqlayeen rasaasta lagu dilay mas-uuliyiintan ka tirsan ismaamulka amxaarada goobta lagu helay saraakiishan ay ilwaradadu ku sheegeen meel u dhow magaalada kalmusko aan sidaas uga fogeen lalibela qaar kale oo ka mid ah goobjoogayaasha dhacdada ayaa sheegay in mas-uuliyiintan ka tirsan maamulka degmada iyo kan gobolka ay si wada jir ah u wada socdeen labo ilwareed ayaa warbaahinta deegaanka u sheegay in saraakiil kale oo ka tirsan dowladda etoobiya oo mas-uuliyiintan la dili la socotay ay safarkii hakeeyeen kaas ay ku tegi lahaayeen magaalada lalibela waxaana ay dib ugu laabteen oo ay ku noqdeen magaalada kalmusk ee duleedkeeda uu weerarku ka dhacay goobjoogo kale oo ka shaqeeya xarunta maamulka degmada oo magaciisa qariya ee warbaahinta maxalliga u xaqiijiyey in weerarka lagu dilo laba guddoomiye degmo iyo sidoo kale madaxii caafimaadka degmadaasi lasta isagoona tilmaamay inuu arkay warqad tacsiyaha oo lagu dhejiyay dhismaha xafiisyada maamulka degmada kuwaasoo lagu sheegayo inuu geeriyooday madaxii xafiiska caafimaadka degmada atomilion afawerk dadka etoobiyaanka isticmaala bart ekis ayaa sheegay in weerarkaas ay ka dambeysay fano oo ah jabhad hubeysan oo kacdoon militari kula jirta dowladda etoobiya ee ra-iisul wasaaraha ka yahay abi axmed inkastoo aysan jirin sheegasho rasmi ah shukran akhuuna xaarid ugu dambeyntiina kulan u dhexeeyay mas-uuliyiinta wilaayada jubbada hoose iyo qeybaha bulshada ku dhaqan degmada jamaame ayaa kusoo gabagaboobay degmadaas walaalkan bashiir muxiidiin abu ayman ayaa faahfaahinta warkaas inoo eegaya wuxuu ahaa kulan aad u heersareeya oo ay goobjoog ka ahaayeen wejiyo iftiimaya loogana tashanayay horumarinta dacwada iyo qaabka looga gudbi karo caqabadaha hortaagan kaas oo lagu qabtay degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose agaasinka kulankan qayimka waxaa lahaa maamulka sare ee wilaayada jubbada hoose iyadoona ay ka qayb galeen mas-uuliyiin culimo salaadiin iyo nabadoono kuwaasoo si isku mid ah u soo gudbinayay talooyin ku saabsan habka loo horumarin karo dacwada bulshada oo idinle ay uga faa'iidaysan karaan mar walba kadib talooyinkii la isdhaafsaday xubin kastana uu ku lahaa soo jeedintiisa iyo sida uu arko in lagu horumarin karo dacwada ayaa waxaa ugu dambeyn halkaas dardaaran ka soo jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose asheekh axmed abuyoonis xafidahullah sadee dacwada iyo diinta aanu ku horumarinaynaa waxaa kale ku saabsanaa culummada iyo nuqabada doorkooda oo kitaabkii sunnada markii loo fiiriyo muxuu yahay waxaa kale ku saabsanaa caqabaadka iyo waxyaabaha hortaagan dacwada iyo diinta faafinteeda baa ku saabsanaa allah baa ku mahadsan oo noo taam yeelay tashigaas iyo kulankaas oo aan ugu tashinayno kitaabka iyo sunnada koryeelidiis anoo naftay ka ballaabayo waajibkana saaran waxaa waaye dacwada iyo diinta inaan faafino annagoo aan ka ballaabayno guriga aan ka ballaabayno annagoo aan ku xijiinayno ehelkaan ku xijiinayno annagoo ku xijiinayno qof kasta meel joogna dacwada gaarsiino dacwadaan sheegataan iyo hadal kale uma baahan waxay u baahan tahay ficil baa u baahan tahay waxay u baahan tahay ka dhameen baa u baahan tahay sheekh cabdulqaadir xaaji cali oo ka mid a culimmada wilaayaadka islaamiga kana qaybgalay kulanka ayaa ka hadlay qayb ka mid ah waxa uu kaga dhignaa kulankan in uu lahaa kulanku nashaadaad ama waxyaalo fara badan oo xiise leh inuu lahaa oo ay ka mid tahay dadkiioo markaa kala gedisnaa bimacnaa odayaashii iyo akhayaartii joogtay iyo culimadii iyo walaayaadkii wixii oo dhan ee marka loo fiiriyo dhankaa wuxuu kala xiisuu ka lahaa oo kulan ballaaran ayaa markaas la dhihi karaa oo aaraa fara badan muxuu lagu soo bandhigay dhanka kale weeye ee qof waliba wixii markaas uu islahaa waad ku biirin kartaa aragtida ku saabsan tanshiida dacwa ama waxa muxuu ahay kulankaba markaa uu samaysnaa oo tanshiida dacwo ah oo iyadana muxuu ahay si toosa loo dhegeysanayay
sidoo kale waxaa dareenkiisa cabiray suldaan macali maxamed cabdi duuba oo ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose wuxuu iga dhignaa arrin aad iyo aad ii farax gelisay hamigaygana aad iyo aad macnaha kor ugu qaaday muslimiinta dhanna ay ku farxayaan weye arrinkan isaga ah aadna waxaanu macnaha ilaahi subxaana watacaala uga rajaynaa inuu noqdo mid miro dhala ugu dambeyn goobta kulanka waxaa laga tiriyey tixgabay ah oo munaasabada la xidhiirta raayadatan towxiidkan tiirarka u hayno taarigadkeedu waa cad yihi halkay tiigsa leedahay taariikh horena way leedahoo taajaj loo suray toosana uu rasuulkiibaa xidho waa tilmaan nebi dunidana inay u talisaan rabnaa sidii tii hore oo kale
wuxuu ahaa kulan ay ka horeeyeen tallaabooyin uu dhanka dacwada u qaaday maamulka wilaayada maadaama uu hore ugu dhawaaqay inuu xoogga saarayo majaalkan wuxuuna hadaf ku ahaa in si siman ay culimmada odayaasha iyo maamulka wilaayadaba ay uga qayb qaataan fidinta dacwada iyo gaarsiinteeda dadka muslimiinta
gasarka iyo ninkaa tuurta qabeen tii rabbi u keenin teed iyo difaac baan uga nahay taagan weligiis
shukran akhuna bashiir warbixintiisaas dhegaystayaal waxay u dambeysay warkeennii subaxnimo ee saakay tani kulantideenna dambe warkan la mida intaynu ku kulmi doonno sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almawlaa wa nicma annasiir